الحمd لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شhرور أنفسنا ومن سيئaaت أعماaلنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشhهد أن لا إله إلا الله وحده لا شhريك له وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه wman tabcahm bixsaan ilى ywm اddiin ama bacd faslun fii nisaabi اlbaqari looda nisaabkeeda ayuu fasal yahay faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kale wax kala fasliya fii nisaabi اlbaqari lo-da nisaabkeeduu fasal u yahay wa awalu nisaabi اlbaqari lo-da nisaabkeeda kan ugu horeeya marka ugu horreeya looda la dhihi karo loodaan waxay gaartay cadad saka ku waajibto nisaabka ugu horeeya alaauuna waa soddon loodu soddon markay gaarto khalaas markaasa ugu horaydo uu ku waajibay markaas ayaa ugu horayda intii ka horayda loodaa saka kuma waajibin mar hadday soddonka yar tahay waa awalu nisaabi lbaqari looda nisaabkeeda kan ugu horeeya nisaabku waa qadarka saka ku waajibto halaaثuuna waa soddon wa fiiha halaaثiinka waxaa ahday tabiicun dibi sana jir ah dibi hal sana jira tabiica laleelaa lagu magacaabaa maxaa yeelay liannahu yatbacu ummahu hooyadiisu raacaha leed amase litabaciyatihi litabaciyatihi ummah hooyadiisu u raaca filmarca daaquu la soo daaqaa waa lagu daraa marka intii ka horeyda waa laga xiraayey hooyada kaliya daaqa aadayday marka litabaciyatihi ummahu ayaa loogu magacaabaa tabiic macnaheedu waa dibi hal sano jira waxaa yidhahdeen fuqaadu hadduu qaalin hal sano jira bixiyana kada si fiicano waa ka gude oo dibiga shardi kuma ah laakiin waxaas waa meesha ugu yaro ku waajibtay dibiyaa ku waajibay ee qaalin hadduu ku bedelo qaalintaaba laga jeceliya shayga qofka ku waajibay shay ka sarreeya hadduu bixiyana waa ka guddaa wa fii arbaciina afartanna musinatun qaalin laba jira ayay ahaatay loodii markay afartan gaarto waxaa ku waajibaya inuu iska bixiyo qaalin laba sana u dhammaatay qaalin laba sana u dhammaatay musina la yidhaahdaa ilkeediya u soo baxeen sidaas ayaa ilkiya dhammaystirmay litakaamuli asnaanihaa sidaasaa loogu magacaabay musina kadib wa calaa haadaa kaas korkiisa abadan weligaa faqiska qiyaaso aduu halkaas ku wad marka markaas kadib ma qaldanto lodu waxaad leedahay zid cishriin labaatan siyaada labaatankaas inta ka yar sagaal iyo toban waqsiyaa le waxba lagaama rabo marka zid cishriin lixdan ay noqoto fa fii kulli alaaiin tabiic marka lixdan markay noqoto laba tabiica laga rabaa laba dibi oo mid walbaa hal sano jiro zid cashran toddobaatan waa musina iyo hal tabiic qaalin laba sano jirta iyo dibi hal sano jira zid cashran waxay gaareen siddeetan u noqday laba musinaa laga rabaa laba qaalmoodoo mid walba laba sano jirta saas ku wad adgu zid cashrantaas ku wad sidaas ku wad marna ma qaldamayso kadib faslun fii nisaabi zakaati اlghanam ariga zakadiisa nisaabkiisii uu fasal yahay ariga xadka saka kula waajibto halkaasu u fasaliya faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid wax kala fasliya fii nisaabi zakaati اlghanam ariga sakadiisa nisaabkiisa u fasal yahay ariga sakadiisa sakadaas nisaabkeedu fasal u yahay goormaa ari saka ku waajibtaa wa awalu nisaabi اlghanami ariga nisaabkiisa ugu horeeya arbacuuna waa afartan afartan intuu arigu ka yaryahay wax sakaa laguma leh haddii uusan ahayn ari oo ganacsi loo gatay oo faa'iido lacag laga raadina arig haddii lacag laga raadina waa curuudu tijaara marka baab kaluu gala waa badeeco laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa ari dhaqan loo haysto reer inay dhaqdaan rabaano inuu siyaado la rabo arigu bato oo dhaqan ahaan loo haysto oo inuu siyaado kobco loo haysto arigaas afartan intuu ka yaryahay wax sakaahu waajib kuma ahan mana gaarin xad iyo xoolo laga sakeeyo wa awalu nisaabi alghanami ariga nisaabkiisa kan ugu horeeya arbacuuna waa afartan wa fiihaa afartankaasna shaatun neef ariya ha ahaaday shaatun marka la yidhaha waa neef ariya iduu noqon karaa riyuu noqon karaa ka bedelo jadacatun ayaa ahaatay mid ilka dhacsatay jadacadaasoo min ada'ni ida ah ow haniyatun mid ilka baxsatay ayaa ahaatay oo min almacsi riya ah marka shaatada sekada lagu bixinaa hadday ida tahay waa in hal sana u dhammaatay sanadii labaad gashay jadacadu waa saas jadaca waa neef idaa oo dhadig ah oo aan wan ahayn waa waa sabeen oo hal sano u dhammaatay sanadii labaadna gashay waa idaha jadaca la yidhaah aw faniyatun mid ilka baxsato ilkihii u soo baxeen oo min almacsi riyo ah waa aricad waa riyo laba sana u dhammaatay mar haddii faniya lagu yidhi laba sana waa inay u dhammaatay sanadii saddexaadna ay gashay wax ka yaru seke ma bixi karo wax ka yar seke goy maahanoo seke laguma bixi karo marka ilaa laga gaara boqol labaatan iyo kow halkaas riya waajiba afartanka riya waajibku waa konton siddeetan boqol boqol iyo labaatan hal riya wey boqol iyo labaatan waa hal riya waa saddex afartan soo maa waa hal riya weli markaas midda boqol labaatan iyo kow ay timaadaa layidhaha ri ri waajibday waxaraa kuu dhaleen mid weynay kaa bixina waxar hadday dhalato habeenkaa mid weynaa kugu waajibe waxar lagaa yeeli maa waxar ri weyn waajibidaa la yidhaah wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina shaataani boqol labaatan iyo kow laba neef ariya aadeen boqol labaatan iyo kow arigaagu markuu gaaro laba neef ariyaa lagaa raba labada neefna nuucooda waa laguu soo tilmaama hadday ida yihiin iyo hadday riya yihiin labadaba wa fii miatayni ilaa laga gaaro marka laba boqol labadaasaad bixine laba boqol arigu markuu yahay labadaas neefaad bixina hadda wa fii miatayni wa waaxidatin laba boqol iyo kow alaau shiyaahin saddex riyooda ahaadeen saddex neefo ariya markay laba boqol iyo kow kowdaasa riri waajibiday ah laba boqol markuu ahaa waa laba neef marka laba boqol iyo kow uu noqdo kowdaasa neef waajibinayda marka saddex ayaa markaas waajiba khalaas markaas kadib ma qaldanto u fiirso laba boqol iyo kow iyo afar boqol meeqa udhaxayda boqol sagaashan iyo sideed waxba kordhi maayaan boqol sagaashan iyo sagaal marka lagu daro afar boqol noqaa soo maaha markaasaa neefkii kaleeto afraad waajiba intaas waqsiyaa le waxba siyaadaa lagaa mara boqol iyo sideetana waxba kugu soo waajibina laba boqol iyo kow ka bilow saddexaad baxaydi soo maaha saddex boqol sagaashan iyo sideed saddex boqol sagaashan iyo sagaal markuu yahayna saddexdiiad bixine marka neefka afar boqolaad u buuxsamaad afar bixine afar boqol markay kuu buuxsanto aad neef ku dareho afar neefaad bixine kadib ma qaldanto uma fii kulli miatin boqol kastaba shaatu neef arya ahaaday khalaas kadib waxay leedahay un zid mia boqolkiiba neefaa ku waajiba ma qaldanto marka hadday kun neef tahay toban neef laba kun labaatan neef saasaad ku wade uma fii kulli miatin boqol kastaba shaatu neef arya ayaa ahaaday faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saaraya wax fii zakaati اlkhaliiطayn khaliiaan ma ahan mudaafileehi rafcisan ma jiro khaliiطayn weeye iska fiiri meesha sharaxa faslun fii zakaati اlkhaliiطayn labadii waxay isku darsadeen sakado zakadoodii u fasaliya laba hadday isku darsadaan xoolo oo ama ari ama geel ama lo ay isku darsadaan siday u sakay lahaayeen oo halkan uga hadlaya waa isku darsadeen isku darsigaas laba loo qaybiyaa khuldatu shuyuuc iyo khuldatu ljiwaar labadaasa loo qaybiyaa khuldatu shuyuuc khuldatu shuyuuc macnaheedu waxay tahay qof walbaaba neef gaara ma leh maalan aabbahoodaa uga dhintay laba boqoloo neef aabbahood uga dhintay waa wada dhaxleen marka waa wada leeyihiin laakiin neef gaara qof walbaa ma laha neef kastoo ka mida waa wada leeyihin khuldatu shuyuuca la yidhahda khuldana waxaa la yidhaha khuldatuljiwaar oo waa maxay qof walbaaba neefaf gaara oo la yaqaanuu leeyahay lakin waa isku darsadeen saas darteeda qof walbaa neefkuu leeyahay waa yaqaan qof walbaaba inta uu leeyahay tir ahaan iska daa xataa neef neefu u yaqaana waa laba xooloodoo kala duwanay ahayeen waa laysku soo daray marka way isku daran yihiin labada neef waa deris laakiin qof walbaa neefku leeyahay gaar u yaqaana soomaa khuldatuljiwaar alera taas marka khuldatuljiwaarkaa shuruudda marka daahirkeedaanu hadda uu qodankeedu ku socdaa tan kalena kama dheereen faslun fii sakaati lkhalidayni labadii wax isku darsadeen sakadoodii uu fasal yahay faslun waalkhalidaani labadii wax isku darsadeen yusakiyaani waa sakaynayaan zakaata alwaaxidi zakaata shaksi qof sakayntiis qofka alwaaxidi keligiis hal qof siduu u sakeeyey u sakaynaya labada qof hadday isku darsadaan xoolaha sidii hal qof inuu leeyaha loo tirina loo xisaabina marka markaas ay isku darsadaan afaray noqon kartaa shaaraxa idiin dhigayee waxaa dhici kartaa labadooduba inay ka faa'iidaystaan takfiif fududayn oo labadaba ay wax u fududaydo isku darsigu tusaale mid hadday labadoodu midkiiba uu leeyahay afartan oo isku darsadeen siddeetan ay leeyihin soo maa fudayday keenayeen maxaa yeele mid walba hadduu gooni afartankiisu u joogo mid walba neefaa laga rabi laha laakiin hadday isku darsadeen oo siddeetan ay isku noqdeen maxaa laga rabaa hal neef mid walba neef farkiisu bixina marka markaan shirkadii maxay ka heleen takfiif waxaa dhici karta in labadoodaba ay culays u faa'iideydo labadaba culays inay u faa'iideydo oo siday ku imaan afartan wey marka laysku daro maxaa laga rabaa hal neef soo ma qofba bar u bixina haddaysan isku darsanahayn mid walbaa labaatankiisa meel ku dhaqdo waxba sakaa laguma lahayn marka culaysay u keentay isku darsiga culaysay u keentay saddex waxaa dhici karta mid inay culays ku tahay midna fudayd u tahay lixdan ay isku darsadeen mid wuxuu leeyahay afartan midna labaatan midka labaatan kalahay culays ku tahay sababtoo ah lixdanka meeqaa laga rabaa hal neefaa laga rabaa say u qaybsanayaan uluaan a mid laga rabaa kan afartan kale neefkoo saddex loo qaybiye laba meeloodaa laga rabaa kan ulu kalena oo labaatan kalena uluaa laga rabaa marka kii oo afartanka lahaa fudayda u yimid maxaa yeele hadduu keligiis afartan dhaqa lahaa neefka waa laga wada rabi laha laakiin hadda markuu kalo labaatan ku soo darsaday uluaana laga rabao ulua dib loogu soo celina midkan oo labaatan kalena culaysu ku yii keligiis hadduu dhaqa lahaa arigiisa waxba laguma lahayn laakiin hadda neef ulukiisa lagu yeeshay midna culaysay ku noqotay midna fudayd waxaa dhici karta inaysan midna fudayd u faa'iideyn midnana aysan culays u faa'iideyn sidaa tusaale laba boqoloo neef ay leeyihin waana u sinsiman yihin midba boqoluu leeyihi hadday kala socdaan midba neefu bixila hadday isku darsadaanna midba neefu bixila marka afartaas wey afartaba sharxa iniin dhiga wlkhalidaani labadii isku darsadeen yusakiyaani way sakaynayaan zakaatalwaaxidi sakaata shaksi qof sakayntiis qofka alwaaxidi keligiisa bisabci sharaa'ida shardiyaalo toddobahayna ku sakaynayaan toddoba shardi markii la helo toddobada shardiba waa khuldatuljiwaar toddobadaba khuldatuljiwaar wey ayaa laga rabaa idaa kaana markuu ahaado almuraaxu gasadii ama xeradii ama mooradii waaxidan mid hal xero waa in lagu wada xareeya haddii qofba xero ku xaraysto subaxdiina inta laysku daro hal qof u wada soofiyo xaba qof walbaa gaaru hadha u sakayna waxaa la rabaa hal xero in habeenkii lagu wada hooyo muraaxu waa habeenkii meesha lagu xareeyo marka xeradhe ama gasadhe amase mooradhe idaa kaana idaa waqtigii ayay sakaatulwaaxid sakaynayaan kaana almuraaxu xeradii uu noqdo waaxidan mid walmasraxu meesha laga soofinaana waaxid mid fiir masraxa waxaa loola jeedaa waxaa la idhahdaa waa ismun lilmawdici aladii tajtamicu fiih uma tusaaqu ila almarca waxaa la idhaha masraxa waa ismun lilmawdici aladii tajtamicu fiih waa meesha lagu aruuriyo subaxdii xerada markuu ariga ka soo baxo kadibna laga soofiyo meesha layskugu keeno meeshaas weeye masraxa sharaxa laakiin ibnulqaasimka tacbiirkiisa sidaas uma muuqdo si kalu u muuqdo waxaad ma moodaa meesha loo soofinayo inuu ula jeedo mana ahan saas mana ahan baajuri waa baraajinaya ma ahan meesha loo soofinayo ee waa meesha laga soofinayo meesha markii xolada laga soo qaado xoolaha wakhaasatan tuulooyinka ama magaalooyinka jooga intaa meel la yskugu keeno oo duurkana daaqaa jira xoolaa waxaa jira meelaha tuulooyinka jooga duurkana soo daaqa marka inta laga bixiyo tuulada meel layskugu keenaa hal qofoo ilaaliyaa la raaciya marka meeshaasaa layskugu wada keena meesha layskugu keenaa laydhaha masrax waa inay hal mid tahay marka oo hal meel layskugu wada keenaa waa shardiga labaad shardiga saddexaad walmarca daaquna waaxidan mid weynuy marciga waa meesha ay soo daqaan hadhow markii duurka la geeya haddii la kala sooco hadhow qof walbaa gaar uga sakayna shardiga afraad walfaxlu qoortiina waaxidun mid weynuy oo haddii weliba ay isku jinsi yihiin oo maalan waa ido iyo ido riyo iyo riyo hadday saas yihiin oo ay isku jinsi yihiin qoortu waa inay mid tahay oo ad maalan arigiioo kale hal orgi wada leeyahin idiioo kale hal sumalay wada leeyihiin laakiin hadday laba qoor oo kala duwan leeyihiin maya waxay yidhaahdeen waa xoolo la kala socay waxaan leenahay shardigaas wuxuu shardi u yahay initaxada nawculmaashiya wey marka ay xooluhu isku nuuc yihiina shardigaas loo shardina laakiin hadday xooluhu kala duwan yihiin maalan oo waxaan isku darsannay ido iyo riyo waa kala duwan yihin soo maaha ee qoortoodu isku mid ma noqon karto markaas midna sumala ugu jira midna orgiya ugu jira soomaa marka markaasoo kaleeto khuldadii waa waajibo isku siya looga sakay doonaa la dhihi maayo qoortoodiiya iskhilaaftay qof walbaa gaar uga sogtay la dhihi maayo meeshaan raba inaan baraajiyo halkaas sharxun oo iniin baraarujina masalada marka lagu leeyahy qoortu waa inay isku mid noqoto waa markay isku nuuc yihiin xooluhu hadday laakiin kala nuuc duwan yihiin qoorta waa loo kala duwi karaa ila isku qor ma baahane oo waxa wey maalan riyo iyo idaa la isku dara marka mid walbaa qoortiisa gaarka u samaysana ila isku nuucba maahane kaasna waa shardiga afraad shardiga shanaad walmashrabu meesha biyaha laga cabaana waaxidan mid waa inuu hal meel waa inay ka wada cabaan haddii midba meel gaara loo arooriyo oo biyaha laga soo siiyo hadhow xoola isku darsan laga soo qaadi ma walxaalibu mid ka lisana waaxidan waa inuu mid yahay caanaha hal mid waa inuu ka lisaa shardiga aan daciifka waa shardiga xaalibka waa inuu mid yahay labada wej midkood weyo masalada ku jira wejka asaxa lama shardiyo xaalibka inuu mid yahay weelka lagu lisaa inuu mid yahayna lama shardiyo sababtoo ah see isku weel loogu lisaa laba qoysaaba kale leh laba qof mid walba kiisu maala markaa shardigaas waa daciif shardigaas waa daciif shardigaas waa daciif shardiga toddobaad waa mawdicu lxalbi meesha lagu liso lagu maalo xoolahana waaxidan mid waa inuu yahy waa inuu hal mid yahay waa meeqa shardi waa toddoba shardi muraaxa gasadii ama xeradii ama mooradii mid weeye masraxa waa meesha la yskugu keeno subaxii intaan la soofin waa inay isku mid tahay marca waa daaqa meesha lasoo daajinaya afar faxliga haddii ay isku jinsi yihiin waa inuu isku mid yahay haddii kale dhib male inuu kala duunaado shanna waxaa mashraka meeshay biyaha ka cabaan lix waxaa ah xaalibka lisaya waa shardiga daciifkaa oo weji daciifa ku dhisan toddoba waxaa mawdiculxalbi meesha lagu lisaa waa inuu mid yahay shardigii daciifka ahaa waxaad ku badelataa waraaci waaxid ku bedel sharaxa inin dhigayee wuxuu ka qabanayaa walmarca iyo waraaci uu leey halkaasuu ka qabanaya shardigaasaa toddoba uga dhiga kii daciifkaa ka saar kii daciifkaa inta iska saarto kan ku darso waxaa tiraa waxaa shardiga raacigu inuu isku mid yahy oon qof walba uusan qof gaara raacsan haddii laysku daro laakiin qof walba xoolihiisa mid gaaru u jiro markaas lama rabo oo la yidhaha geelley xoolaa waana wada jirataa waana kala jirataa hadhow taas ma waa kala duwantaale waxaa la rabaa hal qof inuu ilaalinayo oo la yidhaha isku ilaali sidaasaa la rabaa toddobadaa shardi nisaabku hadda horaan u soo ogaanay nisaabkiina waa shardi kale oo nisaabka horaan loo soo ogaada xoolaa nisaab gaari lagama sakeeyo nisaabkuna waa shardi kale sideeda culammada gobol uga dhigaan sidaas daraaddeed laakiin haddee nisaab horaad u soo ogaata adugu shuruuddaas haddii la helo hadhow hal qof inuu leeyaho kalaa loo tirina marka la xisaabinayo faslu fii nisaabi dahabi walwariqi haadaa midkaanu faasil waa mid kala saaraya fii nisaabi dahabi dahabka nisaabkiisuu fasalu yahay iyo walwariqi dabcada daaruminhaajka wuxuu leeyahay walfidati waana isku mid alfida walwariq waa isku mid fasalkan wuxuu ka hadlaa nisaabka dahabka iyo fidada marka walwariqi meeshuu kanu kaleyu leeyahay walfidati walfidati waana isku mid wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal labaatan mihqaal ka yar saka kulama waajibto halkii mihqaalna waa afar garaam iyo rubac sidaas macnaheedu waxay tahay siddeetan iyo shan garaam oo dahaba wax ka yar saka kuma waajibto siddeetan iyo shan garaam oo dahaba wax ka yar oo dahaba saka kuma waajibto ma dhamma qadarkii sikadu sakadu ku waajibi jirto wa fiihi cishruuna mihqaalkaas waxaa ahaaday rubculcushur rubculcushura laga bixinaa toban u qaybi labaatan mihqaal soo ma ahayn toban meelood u qaybi meeshiiba meeqay noqone laba mihqaal laba mihqaal afar u qaybi labada mihqaal horta marka hore garo waa meeqa halkii mihqaal meequu ahaa afar garaam iyo rubac soo maahan afar garaam iyo rubac iyo afar garaam iyo rubac isku dar waa sideed iyo bar sideed iyo barkaas ayaad waxaad bixinaysaa afar u qaybi sideed iyo barka afar u qaybi afar u qaybi laba iyo iyo rubac barkiis waay saas weeye laba iyo tumun waay saas weeye laba iyo umun waa ayaa ka waajibayda ma qaldamo marka isaga dahabku sidaasaa looga sakeeya sidaasaa looga sakeeya mana qaldamo hadduu boqol garaam yahay ma qaldamo waa laba garaam iyo bar hadduu yahay kun garaam ma qaldamo waxa weya waa shan iyo labaatan garaam wax kasta meel kastuu gaaro rubcil cushuraad bixina wax alla waxaad dahabaysataa toban u qaybina marka hore meel ka mid a ad afar u qaybina meel ka mid a aad afar u qaybina meelaad iska bixina ma qaldamo marka dahabka sakadiisu wax qaldamo maan mana laha waqsi asagu haddii garaam uu soo raaco waxa la sheegay asagaasa sidii loo qaybina ma jirto wax waqsi oo laleeya intaas saka laguma leh u dhaxayda ma jiro isagu ma laha mideeda kale asaga waa fududoo lacagaa lagu bixi karaa dahabaa kugu waajibay dahabka kugu waajibaa inta la qiimeeya lacag ahaan loo bixi kara maahan arigii oo kale ari hadduu kugu waajibay geel ma bixi karti lacagna ma bixi karti isagiyaa lagaa raba loo hadday kugu waajibto wax kale ma bixi karti geel ma bixi karti ari ma bixi karti lo-a lagaa raba meesha rabta ka keen ama soo gad ama xeradad ka soo qabo marka way ka duwan yihiin dahabka iyo xoolihii waa kala duwan yihin xoolaha cayntoodiya lagaa raba lacag keen hadaad maqasho waa qof fududaysii rabayse kama rabo inuu kaa baxdo wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal wa fiihi cishruun mihqaalkaas waxaa aday rubculcushri wa huwa rubculcushurkuna nisfu mihqaalin waa mihqaal barkiis mihqaal barkiis wey waa laba garaam iyo umun wa fii maakii zaada siyaadayna bixisaabi xisaabtiisu ahaada inta siyaadadaana xisaabtiisa laga jara oo rubculcushura laga rabaa mar walba rubculcushura laga rabaa wa nisaabu lwariqi fidada nisaabkeedu micata dirhamin waa laba boqol oo dirham dirham haddii lagu ihahdo waa alfido dii dinaar lagu yidhaahdana waa dahab wa fiihi nisaabkaas rubculcushuraasna ahaaday waa sidii toban u qaybi laba boqol toban u qaybi laba boqol toban haddii loo qaybiya maxay noqon labaatan soo maaha labaatan rubuc ka bixi afar u kala jar labaatanka waa shan ma qaldanto sidaasaad ku waday weligiis xadkal raba ha gaaro ma qaldanto wa fiihi nisaabkaas rubculcushur ahaaday wa huwa rubculcushurkii khamsatu daraahima waa shan dirham wa fii maa zaada wixii siyaadana bixisaabihi ahaada wax alla wixii siyaadana saasaa loo bixina ee asagu male waqsi aan sake laga baxayn lacagaha kalena dahabkaas iyo fidadaasay culummadu uga qiyaasteen labadaas lacagoodaa jiri jirtay waqtigii nabiga sala allahu calay wasalam ma jirin shilin soomaali dollar ma jirin riyaadka sacuudigu ma jirin diramka imaaraadku ma jirin midka kuweyt ma jirin wax alla waxaas adduunka lacag yaalla hal mid kama jirin waraaqahaas lala wareegayo xaashyahaas ma jirin marka culummadu waxay yidhaahdeen booskii dahabka iyo fidada iyaga istaagay wixii dahab iyo fido lagu gada jira iyagaa lagu gataa sekadii waa laga rabaa sekadii waa laga rabaa laakiin waxay isku khilaafeen culummadu dahabka marka laga bixinayo waa cadyahay qaabka loo qiimayna iyo qadarka la bixina fidadiina waa cadda nabigiiya caddeeyey kulligood marka seka ku waajibayda dahab fido markay ku waajibaydo lacagaha kale goormay ku waajibe qaara waxay yidhaahdeen laba boqoloo shilin soomaaliya qofka haysa seka laga rabo ninaaba dhiiri waadam uu show ku baraarug markay lacagtiio sii qiima jabaydu arkoo labadii boqolaysa waxba goyn markaasuu baraarugay markaasuu yidhi calaa annahaa fida aan uga qaadi jirin oo la xisaabaa jirta gaari gacanlaha midka gaari gacan kale aan ka qaadi jirnay aan dhihi jirna keen laba boqol shilin ma haysata waa haystaa markaasaan dhihi jirna yidhi wanisaabu lwariqi miata dirhamin wa fiihi rubcu lcushri keen waa shan shilin keen shan shilin keen calaa annahaa fidan ku wadna yidhi ilaa wuxuu fidan maaha inuu yidhi waa sii socota waa qiimo beeleyda walla xisaabaa jirto yidhi meeshaas marka qaar halkaasi la gaartay qaarna waxay yidhaahdeen fidadaa looga qiyaasana fidaa looga qiyaasana fidaa looga qiyaasaa marka lagu yidhaahdo fidada labada boqol oo dirham waa shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo fida shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo fida ah wey labada boqoloo dirham waxaa dhici karta inaysan lix boqoloo dolar dhammayn waana kacaa marna waana raqiisaa fidadu lacag ma joogto qiima waana laga hela helay suuqa markaas macnaheedu waxay noqonaydaa qofkii haysta maalan shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo qalin ah qiimo la-eg lacag u dhiganta qofkii haysta seka laga rabo dad haysato lix boqoloo dolar seka laga rabaa wey culummada gobol halkaasay mareen culummada gabalna waxay yidhaahdeen fidada waa qiimo beesha waagii hore waagii hore waxa sekadu ku waajibayda waa isku dhowdhowaayeen fiiriya labada boqol oo dirham waxay la qiimo ekaayeen labaatanka mifqaal isla qiimay ahaayeen isku qiimay ahaayeen isku qiimo ayay ahaayeen uma jeedid xoolaha xataa sekadu ay ku waajibayda saas waa ku dhowdhowaayeen haddeer labada boqol oo dirham labaatankii mifqaal iska daaye maxay noqonayaan haddaan idhaan lix boqoloo dolar waa meeqa garaam oo waxaan toban garaam dhammayn labaatankii mifqaalna waa siddeetan iyo shan garaam oo dahab siddeetan iyo shan garaam toban garaam ma dhamma hadeer labada boqoloo dir qiimahooda marka macnaheedu waxay tahay waa qiimo beeshay fido mar hadday qiimo beeshay waxaaba dhacdaba qoys culus oo xoogaa xaas badan leh dhaqaaladan haystaa lix boqoloo dolar isagaaba bisho soo maa marka qoyska bisha intuu bishaa seke lagu leeyahay noqone hadday meel u taalo marka waxaa la yidhi waxa qofka xoogaa wax haystaana seke laga qaada marka lix boqoloo dolar ama shan boqoloo dolar seke lagu leeyahay lama dhihi karo ee dahabka aan isbedelin oo weli qiimo leh weli qiimuu leey inuu qiimo leeyahayna waxaad ku fahmaydaa meeshiisii inuu ka sii kobcay maahane hoos ugama dhicin hoos ugama dhicin sababtoo halka diinaar neef aryuhu joogay waqtigii nabiga sala allahu alay neef aryuu joog soo ma jeedid hadda neef arya xoogaa waa ka waa ka qaalisan yahi soo maa dii xataa la yidhaahdo xaramaynka oo meeshaas la yidhahdo laftirkeeda neefka ariga adugu boqol labaatan iyo shan ariga yaryar waa lagu heli karaa ariga waa weyn un hadee waa dhici kartaa boqol iyo konton iyo laba boqol inuu gaaro laakiin ari soomaaligan yararkaah oo kale soomaaliga arigooda waa yaryar ariyaha aad u yaryar adduunka ka mid ariga soomaaliga marka ariga soomaaliga boqol labaatan iyo shan waa lagu heli karaa meeqa garaamu noqona marka meeqa garaamu noqona dii saddex garaam iyo adugu wax yaruu noqon karaa saddex garaam iyo wax yar wey ama un afar garaam adugu calaa kulli xal waa isku dhowdhowi waa isku dhowdhowi marka laakiin haddii la yidhaahdo waxaa wax lagu qiimaynayaa fidada fidada dhammaanteed waxaa dhamoo seka ku waajibayda laleeyahay ma dhamma siddeed garaam oo dahaba xata marka culummada gobol waxay yidhahdeen waxaa lagu qiimaynayaa lacagaha oo loo celinayo asa laga dhigaya dahabka dahabka si la yidhaha qofka sekada bixina waa qof wax haysta oo la rabo masaakiinta inuu wax taro sidaas macnaheedu wuxuu noqonaa qofka ama dolar ha haysto ama soomaali ha haysto qofkii lacag haysto lacagtaas waa inay goydo labaatan mifqaal macnaheedu waa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba inay suuqa ka goydo siddeetan iyo shan garaam oo dahaba waa inay suuqa ka soo goydo qofkii haysta lacag siddeetan iyo shan garaam suuqa ka soo goydo wuxuu haystaa lacag seka ku waajibto qofkaan haysanna ma haysto wax seka laga baxsho markaas saddex kun waa inay dhaaftay noqonayda kulleyba haddee suuqaa la weydiina markaas dahabkuna maalin walba meel ma joogo laakiin saddex kunoo dolar ma goydo haddeer siddeetan iyo shan garaam oo dahaba ma goydo ma goydo qowlkaasaadna moodaa kolleyba inuu u dhow yahay xagga shareecada maqaasideeda sida lagu yaqaan oo ah qof wax haysto xoogaa qaninimaa haystaa faqiirka waxa siiyo haddii la fiiriyo waktigaas xoolihiisa kada lagu waajibinayeyna kaasaa u dhow kaas ayaa u dhow kaasaa u dhow marka labadaas qowl ay culummadu kale leeyihiin fidadaa loo celinaa iyo daabkaa loo celinaa daabkaa loo celinaha ila muuqaal badan oo ila xoog badan culummo badan oo rajaceena waa jiraan mucaasiriin walaa tajibu sakadu kuma waajibto filxuliyi bilabaha almubaaxi oo mubaaxa ah walaa tajibu kuma waajibto fil xuliyi waxyaalaha la ysku qurxiyo xulida almubaaxi mubaaxa sakaatu saka kuma waajibto waxyaalaha la ysku qurxiyo waa dahabka loo qaato isqurxinta sida jijimaha dhegadhegaha khalqaalka lugaha gabdhuhu ay gashadaan katiinadaha surka ay gashadaan dahabkaas la ysku qurxiyo saka kuma waajibto saka kuma waajibto shaaficiyadu sidaasay mareen shaaficiya saasay mareen walaa tajibu kuma waajibto sako filxuliyi bilabaha almubaaxi ee la banneeyey almubaaxi markay leeyihin waxay ka ixtiraasayaan kuwa aan bannaanayn oo nin ayaa jijima xirtay de way ujeedaan haddeer waxaa culummadu ka hadlayna waa wax dhaca da caruurtii soomaaliyeed dahab ma gadan karaan laakiin kuulay wada xirteen sooma jeeda gacmaha day dahab helaan miyay day hayaan wax u gaday laayihiin halkaas waa kuwa hadda kuusha ku wada xirtay waxaan u malaynaa sanad ma dhamma soomaalidu intay fidnadaas ku dhacdo soo ma jeed gaalay arkayaan site khalaas waa ku daateen gabar iyo wiil marka waxay yidhahdeen culummadu wiilka dahab hadduu jijima u xirto ama lugaha ku xirto ama dhegaha gashado isaga sekadu waa ku waajib xayl asaga uma bannaan inuu isku qurxiya waa ka xaaraan waa ka xaaraan waajibay ku tahay sekada inuu bixiyo laakiin gabar ay u bannaaneed inay isku qurxido taas weeye sidaasay shaaficiyadu mareen xadiidka intaan arkay ay u dariishadeenna waa daciif waa daciif xadiidka ay u dariishadeen xanabilada laftirkooda qowl sidaasa waa qabaan oo ah saka laguma leh seke laguma leh waa qabaan qowl sidaas laakiin xagga daliilka marka la fiiriyo dahabka gabdhuhu isku qurxiyaan in seke lagu leeyahay xagga daliil ahaan xoog badan xagga daliil ahaan in seke lagu leeyahay ayaa xoog badan kaasaa xoog badan maxaa yeelay nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalam waxaa u timid haweeney ay la socoto gabar yar oo ay dhashay gabadhaasoo gacanta ay ugu jiraan laba jijimood oo dahab ah nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam hal tucdiina sakaata haada ma bixidaa dahabkan gabadha lagu qurxiyey sakadiisa ma bixidaa markaasay tidhi laa markaasaa nabigu yidhi ayasuruki an yusawiraki allaahu bihimaa bisiwaarayni min naar ma ku farxad gelinaydaa laba jijimood oo naara ilaahay gacmaha kuu geliyo saasaa ka dhalanay haddaan daabka sikada laga bixini waa cadday marka gabaraa sidato gacmaha ku sidato isku qurxaydi haddaan sakadii laga bixina naar ayaa nabi ku sheegay sala allah alay waa waajib marka waa waajib xadiiskaasna afarta sunankaaba waa wariyeen ibnu maaja marka laga reebo sanadkiisuna axiix sanadkiisu waa saxiix wakadaalika waxaa la mid ah waxaa la mid ah nabiga sala allahu calayh wasalam caaisho ayuu u soo gal ayadoo gacmaha ay ugu jiraan faraatiyaal oo fida ah nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa haadaa yaa caaisha caaisha kan waa maxay markaase waxay tihi waxaan ku yidhi sanactuhunna atasayanu laka yaa rasuula allah anaa soo samaysay si aan iskugu kaa qurxiyo gabadhu ninkeeda isku qurxidaa wixii bannaan waa sharci waxaan bannaanayn layskuguma qurxi karo nabigu wuxuu ku yidhi atu'addiina sakaatahunna sakadooda ma bixida waad gacmaha ku rartay qultu laa ow maasha allah waxaan idhi tir maya ama waxay alla doonay nabigu wuxuu yidhi huwa xasbuki min annaar dembi kale haddadan gelin isaga naar kuugu filan abu daawuud iyo daaruqudni iyo xaakima wariyeen bayhaqi sanadkiisuna saxiix laakiin adilada ay u daliishadeen maalan sekada laga bixi ma xadiidka jaabir wey xadiidka jaabir laysa fi lxuliyi zakaa xulida waxyaalaha gabdhuhu isku qurxiyaan saka ma leh ibnuljawsi ayaa wariyey fi taxqiiq wuxuuna yidhi waa baadil dacfi yar xataa maaha waa baadil sheekh naasirudiin albani irwaaulqaliilka ayuu ku taqriijinayaa sideed boqol toban iyo toddoba raqamka ah irwaaulqaliilka kitaabka faa'iidada badan irwaaulqaliilka oo uu ku takhriijiyo kitaabkan laydhaha manaaru sabiil fii sharxi daliil kitaabkaas oo kutubta fiqiga ahe xanaabilada ka mid ah uuna yidhi sheekh naasir inta kitaab fiqi laga alifay kitaab la mida ma aanan arag sida uu masalo walba daliilkeeda u saaray masalo walba daliilkeeda inuu saaro isku dayay sheekaas fiqigii dhammaan saasuu isku dayey marka kitaabkaas adiladiisa ayuu ku takhriijiyaa markaa sidaas ayuu leey waa baail ayuu leey waa baail marka wax sugan ma ahan waana mawquuf mideeda kale marfuuc maaha daaruqudni ayaa wariyey shaafici abu cubayd iyo qayrkoodba mana sugna bal waxaaba sugan xadiidka faadima binti qays oo marfuuca nabigu yidhi firxuliyi sakaad war xulida laysku qurxiyo sakaa lagu leey kaasaa suganba oo mid xadiis kaleo saddexaad marka masaladaas xagga deliil ahaan waa caddahay sakaa laga rabaa gabdhuhu dahabka isku qurxinayaan sakaa laga rabaa dahabka gabdhuhu isku qurxinayaan iyo fidooyinka isku qurxinayaan labadaba sakaa laga rabaa wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina